maamulka magaalada gaalkacyo ee puntland ayaa daafura ololo ballaaran oo dibadayactur lagu samaynayo koow iyo toban waddo oo ka mid a waddooyinka halbowlaha u ah magaalada gaalkacyo taas oo ay saameyn ku yeesheen roobabka kala duwnaaya ee ka da-ay magaaladaas ololahan ayaa lagu bilaabay waddada weyn ee isku xirta xabsiga dhexe iyo laamiga iyada oo munaasabadda lagu daafuraya ay ka qayb galeen maamulka gobolka mudug xildhibaano golaha deegaanka magaalada gaalkacyo ee puntland odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiin kale xogayaha dowladda hoose ee magaalada gaalkacyo ukun cabdicasiis maxamed iyo duqa magaalada gaalkacyo ee puntland maxamed cabdirasaaq maxamed ayaa ugu horeyn si wadajiro uga hadlayay dibadictirka lagu bilaabay wadooyinka magaalada gaalkacyo ololaha aan ugu talagalnay ololaha bilic soo celinta magaalada gaalkacyo qaybtan waa qayb aanu ku hagaajinayno wadooyinka magaalada waxaanu ugu talagalnay inaannu runtii dayactir aanu ugu samayno koob iyo toban waddo oo magaalada gaalkacyo ah wadooyinkan maadaama magaalada roobabkii ugu dambeeyey ay runtii aafeeyeen wadooyinkii runtii ay caqabado badan bulshada ka haysato waxaannu runtii shaqooyinkeenni ugu horreeya ka dhigannay inaannu dayac tirno oo aannu ka shaqayno koob iyo tobanka waddo fayska koowaad qorshahan waa qorshaha toddobaatanka maalmood ah oo aannu ugu talagalnay inaannu magaalada runtii wax uga bedelno fayska koowaad waa la socoteen inaannu magaalada runtii qashinkii iyo geedihuudkii runtii laga shaqeeyey haddana uu gebagabo marayo midkanna waa midkii labaad oo aan rabno inaannu insha allahu magaalada waxqabad dhab ah aan uga muujinno
saaki waxaan joognaa waddadii weyneed ee xabsiga ama gaal shiraha oo laba kilomitir saaka laga shaqaynayo saakan la daafuray waddadan waxaa hagaajinaya dowladda hoose degmada gaalkacyo waxay ka mid tahay ololihii lagu hagaajinayay magaalada nadaafadda iyo wadda furista iyo wadda hagaajinta waddadan hadda waxaa laga shaqaynayaa muddo afar maalmooda oo la simayo la garaacayo kadibna insha allahu tacaala waxaa la rajaynayaa in mustaqbalka dhow bilo kadib laami la saaro